جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiinnimo madax iyo siyaasiyiin ka tirsan murtadiinta ayaa ka qeyla dhaamiyey furashada degmada maxaas ee wilaayada hiiraan kataaib al akhbari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar murtadiinta hub iyo gaadiid looga furtay oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan xiise dagaal oo u dhexaysa dowladaha elantiri iyo xabashada etoobiya ayaa ka taagan xuduud beenaadka u dhexeeya labadaas dal maamulka islaamiga degmada bu'aal ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goofagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada bu'aale جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waxabeennimo talaada afarta bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan madax iyo siyaasiyiin ka tirsan murtadiinta ayaa ka qeyla dhaamiyey furashada degmada maxaas ee wilaayada hiiraan walaalkan caliyar ayaa warbixinta warkaasi inoo haya duulaankii barakaysnaa ee shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta degmada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa argagax ku abuuray cadowga allah iyagoo qayladhaan ay ka muujiyeen siyaasiyiin iyo madax ka tirsan riddada maamulka riddada ah ee puntland ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ka qayladhaamiyey duulaanada mujaahidiinta isagoona walaac xoogan ka muujiyey qabsashada degmada maxaas nidaamka saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in awoodda mujaahidiinta ay sii xoogaysatay isagoona sidoo kale soo hadal qaaday weerarkii jimcihii mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka sabiid ee shabeellada hoose dhankiisa murtad xasan cali kheyre oo soo noqday ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa isagana ka hadlay jabkii iyo halaagii maleeshiyaadka riddada ku gaaray degmada maxaas murtadkan ayaa u baroortay askartii iyo saraakiishii cadowga looga laayay dagaalkaasi isagoo mas-uuliyadda wixii dhacayna dusha u saaray hoggaanka kooxda riddada soomaaliya dhankiisa murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta riddada ayaa isagana ka qayla dhaamiyey weerarkaasi isagoo sheegay inay fashilantay xamladii ashaadala dirirnimo ee ay soo qaadeen saddex sano ka hor isaga oo yidhi dagaalka waxaa ku baxay hanti tamar wakhti iyo taageero caalami ah guuldarooyinka goobaha dagaalka waa mid laga soo kabsan karo waxaanse laga kici karin hanjabka ku dhacay yidadiiladii ay ka qabeen murtad garguurte ayuuna ugu baaqay inuu iscasilo uuna ku fashilmay hogaaminta nidaamka riddada weerarkii shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada maxaas ayaa ahaa mid ruucbii xoogan ku beeray cadowga allaah degmadan oo ah mid istaraatiiji ah ayaana qabsashadeedu waxay cadowga ku tahay dhabarjab weyn iyo guuldaro aysan ka soo waaqsan doonin kataayib al akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar murtadiinta hoob iyo gaadiid looga furtay oo ka dhacay beriga wilaayada hiiraan haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan cabdiqani maxamed
filimkan oo la daawan karo muddo laba daqiiqo ah ayuu barqanimadii maanta baahiyey kataa'ib al ikhbaariya wuxuuna filim ka soo bandhigayaa kamiin ciidamada mujaahidiintu ay ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka ceelqooxle ee bariga wilaayada hiiraan intii uu socdo filimka waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya maleeshiyaadka murtadiinta iyo sidoo kale meydadka murtadiinta oo daadsan hawdka duleedka deegaanka ceelqooxle
في قراياته في الهضاب ويسري الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا الظباب qaybaha dambe ee filimka ayaa lagu arkayaa qaniimo kala duwan oo isugu jira hub iyo gaadiid waxaana ka mid ah gaari nooca raaxada ah qoryaha bkm-ka r b g-ga iyo sidoo kale qoryaha aakaha rasaas iyo agab ciidan oo kala duwan نطبق في الحد قول الإله ونسعى لتحكيم ما في الكتاب ونسعى لتحكيم ما في الكتاب فأين بنو الفاتحين الأباء وأين أسود العليل الشباب فكم تقن شوقا لمجد تليل وضعنا
howlgalkan ka dhacay duleedka deegaanka ceelqooxle ayaa qayb ka noqonaya weerarada lagu dhiigbixinayo maleeshiyaadka riddada laguna sifaynayo deegaanada dhacabariga wilaayada hiiraan askarta xabashida etoobiya ee maleeshiyaadka jubbaland ayaa weeraray maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ku sugan degmada doolow haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay dagaallo xoogani u dheexeeyeen maleeshiyaadka riddada ee kala taabacsan kooxda filla soomaaliya iyo maamulka jubbaland ay ku socdeen magaalada barada xaawe ee gobolka gadow ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in ciidanka siliibiyiinta etoobiya ay si buuxda ula safteen maamulka ashaadola dirarka jubbaland wararka ayaa sheegaya in ciidanka etoobiya iyo maleeshiyaadka jubbaland oo iskaashanaya ay xalay weerar ku qaadeen xero ay maleeshiyaadkana wasugudda ee kooxda gurgurta ay ku lahaayeen degmada doolow ee gobolka gadow weerarkan ayaa siduu wararku sheegayaan lagu beegsaday taliska maleeshiyaadka nisa waxaana mar keliya lagu soo baraarugay dhawaqa hubka culus ay labada dhinac isweydaarsanayeen saqdi dhexe ee xalay taasoo cabsi ku abuurtay shacabka degmada doolow ciidanka xabashada etoobiya iyo maleeshiyaadka gaalaraaca jubbaland ayaa la sheegay inay ku amreen maleeshiyaadka jawaasiista ee nise ee taabacsan kooxda martad guurgootay inay isdhiibaan hubkoodana soo wareejiyaan balse maleeshiyaadkaasi ayaa ganafka ku dhuftay arrintaasi waxaana halkaasi ka qarxay dagaal culusa arrintan oo socotay ilaa waa berigii saaka iyo xogtu sheegaysaa inay sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray waxaana sidoo kale jira khasaare soo gaaray dadka rayidka ah ee xalay oo dhan lagu kor dagaalamayey siday wararku sheegayaan xeradan la weeraray waxaa yaalay saanad ciidan waxaana ku sugnaa maleeshiyaad si gaar ah uga amar qaata murtad cabdishiis janan oo dhowaan kooxda filla soomaaliya u magacowday taliyaha nise ee gobolka gadow maleeshiyaadka axmed madoobe oo taageero ka helaya ciidanka xabashada etoobiya ayaa la sheegay inay u suurta gashay in gudaha ay u galaan xerada maleeshiyaadka nisa halkaasoo ku gubayn saanaddii militari ee taallay hodac iyo uuro xoogan ayaa ka kacay xarunta la weeraray ee maleeshiyaadka nisa waxaana ilwarajo aanu helnay ay sheegayaan in nolosha lagu qabtay qaar ka mid ah maleeshiyaadkii cabdirashiis janana oo saraakiil taliyaal ah ay ku jiraan kuwaas oo loo dhaadhiciyey xabsi ku yaalla gudaha xerada ciidanka etoobiya ee degmada doolow war-saxaafadeed uu maanta soo saaray maamulka ashaadola dirarka jubbaland ayaa dagaalkan xalay ka dhacay degmada doolow ku eedeeyey kooxda xasan gurguurte oo la sheegay inay weerar ku qaadeen xarumaha maamulka jubbaland uu ku leeyahay degmadaasi ciidanka saliibiyiinta etoobiya ayaa la sheegay inay saaka dhaqdhaaqay xoogan ka bilaabeen magaalada doolow ayna la wareegeen guud ahaan maamulka degmada waxaana hakad galay adeegyadii bulshada sida ganacsiga iyo waxbarashada weerarkan ayaa imaanaya iyadoo madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ku sugan yahay caasimadda etoobiya ee adisababa halkaasi oo shalay uu gaaray isagoo furinaya amar yeeris ah uga yimid ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abiy axmed oo gebi ahaanba diidan ee ciidanka riddada ah ee masaaradu ay cagaha soo dhigaan carrada soomaaliya xiise dagaal oo u dhexeysa dowladaha elatariya xabashada etoobiya ayaa ka taagan xuduud beenaadka u dhexeeya labadaas dal walaalkan abuuxasan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladda xabashada etoobiya ayaa lagu soo waramayaa in maalmihii ugu dambeeyey ay dardar xoogan gelisay abaabul dagaal kadib markii ay bilowday in hubkeeda culus ay u rarto dhinaca xuduudda bari ee ay la wadaagta dalka elatariya xilli cirka isku sii shareertay xiisadda u dhexeysa labada dal warbaahinta itoobiya ayaa sheegtay in hub culus iyo weliba ciidamo fara badan oo itoobiyaana ay ku wajahan yihiin suhdinta eletariya gaar ahaan dhinaca u dhow magaalada dekedda ah ee casab gawaarida waaweyn iyo kuwa xamuulka ah oo sida taangiyo madaafiic iyo hub kale oo culus ayaa lagu soo waramayaa in maalmihii lasoo dhaafay la arkayay iyaga oo kolonyo ah oo kusii jeeda jiidda hore ee saaran xuduudda xigta dhinaca magaalada casab sida ay sheegtay warbaahinta itoobiya dhaqdhaqaaqan ay bilaabeen ciidamada xabishida itoobiya ayaa xoojinaya saadaasha dagaal culus oo dhiig badan uu ku daato oo mar kale dib kaga qarxa labada dal isagoo madaxweynaha eletariya uu dhowaan ka digay dagaal ka dhannaa dalkiisa oo uu sheegay in itoobiya ay isku diyaarinayso madaxweynaha dowladda elitariya ayaa shaaca ka qaaday in hurinta colaadda itoobiya ay ku barbartaagan yihiin afar dal oo kale ah imaaraadka carabta yuhuudda faransiiska iyo mareykanka islamarkaana nidaamka addis ababa lasoo gaarsiiyey hub casri ah maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada bu-aale maamulka islaamiga ee degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe waxaa maalmihii lasoo dhaafay howlgal ka waday suuqa degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe waxayna kusoo qabteen waxyaabo kala duwan oo dhacay kuwaasoo dhibaatooyin ku ahaa caafimaadka bulshada waxyaabaha dhacay ee laga soo arooriyey goobaha ganacsiga ayaa goob fagaaraha lagu gubay waxaana munaasabada goob joog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ganacsato iyo waxgarad jasaakum allahu khayran dhammaan kasoo qaybgalayaasha nuqumada iyo bahda iclaamka oo lafdhabar u ah dhammaan habsame u socodka howlaha makaatiibta halkan waxaa lagu gubay waxyaaba badan oo bay-adda iyo bini aadamka baan u rooneen waa ashaa dhacday weeyaan sheega haddii uu dhaco uu dhintay aslan wax dhintayna waa wax wax u dhimaya bini aadamka iyo bay-addaba waxaan rabaa ganacsatada inaan fariin yar aan dhaho waxaan rabaa wixiina xalaasha ah in inan macnaha aakhradiin iyo adduunkiina inan ku halaagin in aan laga ganacsanin wax aan maxaan ku dhahaya bini aadamka iyo biniaadaba u fiicnayn in aakhiradiina aad u baqdaan ganacsato wixii waxaa weeyaan wax anfacaya ma wax dhintay weeyo waxaa la gadayaa inta badan waxyaabaha qoyan weeyaan waxa qoyanna wuxuu kun jeer ka khatar badan yahay waxa qallalan buu ka khatar badan yahay waxaa weeyaan nacnacyadii noocyadooda kala duwan oo qoyan baa yaallo xanjooyinkii baa yaallo kostamaatiskii oo qoyan baa yaallo cabitaanadii baa yaallo waxaan rabaa marka wixii in aad looga fikiro oo waxa qofka uu soo gadanayo macnaha uu ogaado waxaan kaloo boorinayaa inta badan waxyaabahan la cabo markii nololkeena wax dhacay weeye saad ogtihiin horey waan uga hadalnay waxaan rabaa marka wixiina wanaagsan ee xalaasha inaan iska hadlaynin waxa aad gadanaysaan aad hoos u fiirisaan shaqadanoo degmooyinka gobolka ka socoto sida saakow salagle iyo bu-aal oo hadda aan ka hadlaynaba waxaan rabaa insha allahu ganacsatada inay aad uga fikirto waxa ay waxooda gelinayaan asalaamu calaykum sidoo kale waxaa goobta lagu gubayay waxyaabaha dhacay ka hadlay qaar ka mid a ganacsatada iyo waxgaradka ku nool degmada bu-aale waxayna bogaadeen dadaalka maktabka caafimaadka gobolka uu ku bixinayo ilaalinta dadka iyo deegaanka waxaan ku sugannahay degmada bu'aale meel lagu gubayo alaabihii dhacay ee laga soo ururiyey ganacsiga degmada bu'aale oo ka kooban waxyaabaha macmacaanka ah ee carruurtu isticmaalaan sida nacnaca shukulaatada buskudka iyo wixii la mida cabitaanada qaarkood caanaliidooyinka dawooyin iyo alaabo kaloo cosmetics ama waxyaabaha jirka loo isticmaalo fara badan oo laga soo kala ururiyey ganacsiyada kala duwan ee degmada bu'aale hawshan waxaa u dhiilqaaday oo fuliyey maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe waxayna howlahan ka soo qabteen dhammaan degmooyinka gobolka sida degmada jilib bu'aale saakow iyo salagle annagana ka khaasatan degmada bu'aale maanta waxaan goobjoog ka nahay alaabihii dhacay oo meel fagaara ah lagu gubayo si loo ilaaliyo fayadhowrka iyo caafimaadka bulshada loogana hortago inay waxyaabaha dhacay isticmaalkooda cudurro ka dhashaan
waxaan ka hadlaynaa goob fagaaro ah oo ka mid ah degmada bu'aale waxaa la keenay oo meeshan laiskugu keenay waxyaabihii dhacay alxamdulilah ilaahay baa mahadle waxaa arrintaa ka shaqeeyey khayr allaha siiya jasaakumullahu khayr maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe aad baan u soo dhoweynaa waa degmooyinka oo dhan bay arrintan ka socotaa dadka waxaan oga digaynaa ganacsatada inay waxyaabaha ayaga dadka ay ka ilaaliyaan geema rigoognaa goobrigoogna agna meel laga gubheeshe alaabad dhiidiyo ganacsatada laga aruurisiyo degmada bu'aala waa rigoogne may arag heeshnaa nanac caanaboora waljinio quruxnima jarto dhismarase lishaakari walaa kullii arag heeshno maktabka caafimaadka oo gobolka jubbada dhexe yaana alxamdulilah shaqada ata isa saaqobadi waana sonku mahadnagna inta maylaku guba geega fagaaro yaal wala bu'aala ku dhiyan oo dadkii hoos ka haysan balaanku guba naanayta oo ka jirta meel dhaa iso aana boorada dhulwaranka daawada nanaa ku shirfaataga kulli inta ka haysadeen haddaa bi ilaahay garabtiya maktabka caafimaadka ha biifol oo qaar aan haddana jubbada dhexe ma ilaahay kutoonee xaan ku badan tiishaynan oo kudarana un wali oo wala dhifol noo qabadan insaanka wala dhibo lukubada howlgalkan lagu gubay agabyada dhacay ee laga sameeyey degmada bu'aale ayaa qayb ka ah howlgallo maalmihii lasoo dhaafay maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe uu ka waday degmooyinka kala duwan ee ka kooban tahay wilaayada guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo oad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ee andalus waa nageynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu